بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء إخواني في الله waxaynu ku soo jirnay taariikhdi cumar bin khadaab radia allahu canhu oo aynu maraynay cahdigii futuuxaadka oo ficlan culummadu ama asxaabu siyar sida ay yidhaahdeen waa waktigii ugu futuuxaadka badnayd marka la eego casrulkhilaafa soddonkii sannadood ee nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo ku tilmaamay muddatu haadihi alkhilaafa halaatiina sana soddonkaa isaga ah waxaa islaamku ugu intishaar badnaa wakhtigaa cumar waxaana jira ilaa dhowr boqol oo fatxi oo wakhtigiisa ku jira waxaynu ku dadaali doonaa inaynu soo ururino inta ilaahay subxaanahu watacaala inooga furo habeenkan habeenkii ka horreeyeyna waxaynu ka hadalnay fatxulciraaq oo aynu kaga hadalnay abdaalqaadisiye bilowgeedii iyo allahuma salli calaa maxamed sidii ay ku dhammaatayba ayaynu ka soo hadalnay dhammaadkii fatxulciraaq oo allahuma salli calaa maxamed qeybaheeda ugu waaweyn ay kow ka ahayd abdaalqaadisiye waaynu kaga soo hadalnay sacad bin waqaas radia allahu canhu iyo diritaankii laga soo diray magaaladii madiina iyadoo go-aanka ay lahaayeen dadkii muslimiinta ahaa ee ahlu shuuraha ahaa waxaa kaloo aynu soo caddaynay in allahuma salli calaa maxamedin cumar uu damacsanaa in isagu uu hogaamiyo ciidanka muslimiintaa ee u baxayey ciraaq sababtuna ay ahayd cin culayskii jiray ee ka haystay dhinaca muslimiinta oo aada ula soo hadlayey iyo allahuma salli calaa maxamedin dhinacii dadkii ay iska soo horjeedeen ee gaalada ahaa waynu ka soo hadalnay dhimashadii ninkii la odhan jiray rustam iyo guushii muslimiintu ay gaadheen fii abtaal alqaadisiye waxaa xusid mudan iyadoo muhiimaddeennu ay tahay in aynu fahamno habsocodkii ay lahayd siiradii islaamku iyo taariikhdii islaamku soo maray waxaynu ku mashquulnay sida maanta aynu ognahay caalamulislaami dagaallo badan oo sokeeye oo runtii ay ku mashquuliyeen gaaladu dadka muslimiinta ah fadlan iyadoo la ilowsiiyey muhiimadda qofka muslimka ah dunidan uu u yimid iyo alla subxaanahu watacaala waxyaaluhu ku addoonsaday oo ay ka mid tahay qofku in naftiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisaba alla subxaanahu watacaala u siiyo ikhwatii fillaah waxaa la idhaha markii ay dagaalkaasi dhammaaday ayaa habeen walba cumar uu bixi jiray iyo maalin walba waxaana u bixi jiray waddada madiine uga baxda ciraaq ayuu u bixi jiray halkaa wuxuu isu taagi jiray inuu ka helo balwarka muslimiinta ee xaggaa ka soo yeedha talo meesha maxaa ka iman doona ilaa xad la yidhaahdo waa dhul kulul sidaynu ognahay yani xarameynku lix bilood lix biloodna aada bay u qabowdahay iyadoo waktigii kuleylka ay tahay oo allahuma salli calaa maxamed qofku dibad istaagga ay aada uga adag tahay ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa uu istaagi jiray bacda subxi mubaashara ilaa inta ay duhur ka gaadhayso bacda duhurna wuu ku noqon jiray ilaahi maruu axad asaxaaba weydiiyey oo uu soo maray cumar oo dabayl badani ay ku dhacday oo jidhkiisii isbedelay oo waddada taagan waxau ku yidhi ya amiir almu'miniin miyaad weydey cid aad halkan joojiso warka ka doonta dadka muslimiinta wuxuu yidhi muslimiinta anaa u xil saaran hawshooda oo ma aan doonayo inay iiga horeeyaan waa inaan anigu warka gaadhsiiyo ay leeyihiin si ay u taxliiliyaan ayuu lahaa cumar bnu khataab radia allahu canhu waficlan kamaa naclam ikhwati fi llah aw kamaa qaala asxaabu siyar ridwaan ullaahi calayhim waxaa la yidhaahdaa nin baa ka soo baxay jihadii cumar binu khataab oo waddada taagan buu arkay sacad ballankiisu wuxuu ahaa cidna ha la hadlin ilaa aada aragto amiir almu'miniinka leanna waa sidii markii horeba ciidamada muslimiinta oo dhan heeganka loo geliyey ee loo gaadhsiiyey inay tagaan dhulka ciraaq oo ay u gargaaraan dadkii muslimiintii halkaa joogay oo musanna binu xaarisa uu horjoogo ka ahaa ayaa markan kalena dee si guushiina in loo sheega ay tahay si heegankii muslimiintu ay uga baxaan waxaa la idhi ninkaa muslimka ah oo aanay is-arag muddo cumar asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim haajaruu can iddunya walamaa haajaruu can iddunya jaa-at iddunya fi aydiih yacni adduunka maanta aada og tahay muslimiinta waxay ku haystaanna ma jirto waana ka lagu gumaystay maanta waynu ognahay maanta waxaynu ka warramaynaa masaajidadii imaaraadka ku yaalay ayaa maraykanku qawaaciddiisii uu ka dhigtay masjidkii ugu weynaa qaacidada jawiga ayaynu ka warramayn iska daa lacag waa lasoo dhaafay iska daa yani ma garatay shidaal waa lasoo dhaafay masaajidadii bay maraysa yani maraykanka waa dhex tegay qaacidadii ugu weyneed ee jawigaayada imaaraadka ku taalay maraykankay raacday markii baysiskii ciidamadu ay ka dejinay masjidkii ugu weynaa maanta museum bay ka dhigeen ay mararka qaarkood ay ku kulmaan inta quraaro taallaba lagu leeya khamri ilaahayunba og wahiya fi limarat adduunku wuxuu waxtar leeyahay markuu caqiide helo yani kunaa nu'ta aliimaan qabla alqur'aan xataa culimmadu ama saxaabadu waxay leeyihiin iimaankaa nagaga soo horin jiray cilmiga oo qofku marka uu istiqaamo helo ayuu istiqaamada cilmiga ku sugi jiray ikhwatii fillaahi cumar oo waddadii taagan baa ninkaa muslimkii uu soo maray oo muddo badan badan aanay sarag leannahu haajara can ahlihi wa maalihi wamaada wamaada wamaada oo bani aadamku maanta uu ku mashquulsan yahay intaaba uu ka tegey waxaa laga yaabaa in labaatan sannadood saxaabigu maqnaado toban sannadood shan sannadood dee ninkaa muslimka ah ee cumar garan waayey ee iska dhaafay cumaroo waddadii taagay cumarna uu taagay warkiisa isaguna uu warkiisida markii cumar dhaafay ayaa allahuma salli calaa maxamedin waxa uu dhaafay magaalada dabeeta axad saxaaba ayaa tilmaamay gurigiisi buu u tilmaamay halkii buu tegey saxaabigii dabeeta cumar binu khataab baa yani gabadhiisii caatika bint sayd ayaa ku tiri miyaanad waddadaa kusoo marin asyuli waan soo arkay nin caynkaas oo dheer oo gadh leh oo laba maro oo cadcad sita oo dabayl badani ay ku dhacday oo dhib badani ay ka muuqato fa qaalat lahu daka amiiru lmu'miniin ninka aada raadinayso ee aada halkaa uga soo eriday faraskaaga ee lagu yidhi warka gaadhsiiya daka amiiru lmu'miniin kaasi waa cumar aada soo dhaaftay cumar binu khataab baa albaabkii muddo kadib garaacay dabeeta ninkii muslimkaabay suuraysteen waxa uu ku yidhi walal maxaad sida qaala alfatxu wannasr ilaahay muslimiintii guul buu siiyey buu yidhi faqaala allahu akbar yani cumar binu khataab baa kelmadda allahu akbar ayaa uu dhowr goor ku celiyay qadan bacda asubxi tukbir lilmuslimiin beritoole bacda asubxi mubaashara waxaad imanaysaa almasjid annabawiy ashariif fi lmadiina si aada muslimiinta ugu waranto marka ninka muslimkaa bacda subxi buu yimid warqadii markuu u dhiibay cumar binu khataab radia allahu canhu marka warqadii buu akriyey laqad istashhada yani cabdillah bn maktum alxamil bikitaab illah واستشهد عبد الرحمن بن عبد القاري الحامل بكتاب الله وأفرادا لا تعرفهم الله يعرفهم صحابتي استشهادي عبد الله بن مكتوم واتقرنيسو عبد الرحمن بن عبد القاري وحملتي كمدها وأفرادا لا تعرفهم الله يعرف يقار بضن وآند قرنين لكن الله قرنيه أي كوي استشهادي كمدها waxyaali loogu sheega waxaa ka mid ah rustam waanu qabanay oo dilkiisii waa suurtogalay intaasoo kalena waanu ka dilnay wixii o dhan tafaasiishiiba sacad bin waqaas oo meesha ugu soo qoray cumar markuu marayo waa afraadan laa tacrifhum allahu yacrifhum buu aada u ooyey yani dad aanad garanayn laakiin alla u garanay wamaadaa yuriiduuna bimacrifati cumar maadaama allahu yacrif oo maxay uga baahan yihiin garashada cumar haddii kol allah subxaanahu watacaala uu garanayo ayuu cumar binu khataab aada iskugu jawaabay waxaa ka mid ahayd kuwaasi kaanuu yaqra'uuna alqur'aana fi lleyli ka dawiyi naxli yacni qur-aankay akhriyayeen habeenkii buu yihi kuwaasi istishaaday sida codka ay samayso shimbirtu marka ay oogeyso yani waxaan uga jeedaa allahuma salli calaa maxamed shinidu marka ay kacdo codka ay samayso oo kale ayay samaynayeen marka ay habeenkii qur-aanka akhriyayaan ayaa uu lahaa saxaabigaasi sacad bin waqaas isagoo u warramaya cumar ikhwati fillaah bacda subxi mubaashara ayaa saxaabigaasi u hadlay oo muslimiintii u sheegay wixii ka dhacay ciraaq iyo allahuma salli calaa maxamedin muslimiintii sida ilaahay ugu guuleeyay saxaabadu aada bay ugu farxeen leanno waxay gaadhay dareenka ay dareemeen cumar inuu cali iyo cuhmaan binu cafaan oo labadii nina kusoo xigay xagga cilmiga iyo xagga fiqhiga iyo istiqaamada inkastoo aynu in badan sheegnay jamhuurulculamaa inay isku khilaafsan yihiin halil afdal cuhmaan am cali yani ma cali baa fadli badnaa mise cuhmaan yani xagga afdaliyada oo khilaaf beyna jamhuuri lculamaa uu jiro laakiin jamhuurku haabit ay tahay abubakr inuu afdal muslimiin yahay bacda abubakrinna uu yahay cumar bn khataab radi allahu canhu ikhwatii fi llaahi labadaasi ayaa xataa wuxuu ku kalifay inay baxaan oo dee xarajkii jiray muqadamadii abdaalqaadisiya ayaynu kaga war muslimiintu maadaam guule ay timid aada bay ugu farxeen warqad buu cumar celiyey oo uu leeyahay waad sii socon doontaa ilaa inta aada gaaraysa madaa-in marka madaa-in waa faalan oo marka la yidhaahdo waa caasimadii uu deganaa ninkii la odhan jiray stajra iska sii soco buu ihi cumar bin khataab ilaa intaad halka gaadhayso madaa-in furashadeeda oo runtii saxaabada markii hore ku adkaatay leanna webiga labadaa weri ee ciraaq mara ee dajla iyo faraat mid ahaan baa xigay oo muslimiinta ka xigay magaaladaas marka jisri baa u dhexeeyey oo allahuma salli calaa maxamedin noqonayay bridge ay saxaabadu u maraan bridgeka haddii la jaro muslimiintu sida ay ku galaan aada bay u adkay waxay intaa u helisay maadaam la dilay ninkii la odhan jiray rustam oo aynu ka soo hadalnay oo ahaa ninkii ugu caqliga badnaa uguna dadaalka badnaa boqortooyadii farisiinta marka ay noqoto xagga ciidamada dagaalkan waxaa hogaaminaysay gabadha loo yaqaano buran bintu kisr waana halka uu ka bilaabmayo dilkii cumar bin khataab radia allahu canhu ma bacda alqaadisiya ilaa fatxi lmadaa-in leano dilka furashada madaa-inna ninkii cumar dilay hooyadii baa lagu dilay oo oo halka la yidhaahdo waxaa ka bilaabmay colaaddii cumar binu khataab uu qaaday inankii dilay fayrus ama abu lu-lua la odhan jiray ikhwatii fillaahi sacaad waa socday ilaa uu ku dhawaaday allahuma salli calaa maxamedin webigaasi runtii madaayinka xigay muslimiintu markii ay halkaa gaadheen oo runtii tiradoodu ay tiro ku filan tahay sidoo kale ay aada iskugu kalsooyin maadaama ciidankii ugu badnaa ay jabiyeen laakiin aanay garanayn wax kaga iman doono meesha waxa xusid mudan webiga ciidamo badan baa lasoo dhigay marka istajrad oo boqorkii waktiga ahaa ibnu abruways ibnu astashiir oo runtii da-diisu nin aada u yaray ahayd koob iyo labaatan jir bay ku sheegaan asxaabu siyar leanno gabadhan laaynu leenahay buran bintu kisra baa la odhan jiray ee inankeedu uu cumar dilay ayaa hayn jirtay oo edow ahayd ninka la odhan jiray istajrad oo markii la ogaaday in dhibaatadii badatay futuuxaadkii muslimiintuna ay soo riixmeen aydhan war malaha nin inaynu meesha dhignaa wanaagsan marka istajradkan baa loo dhiibay oo da-diisu ay koob iyo labaatan jir tahay boqortooyadiina waktigaasi isagoo ka jooga nin dhallinyaro oo ad adag buu waktiga ahaa jecel inuu runtii ka guulaysto muslimiinta isagoo markaa u arkayay inay carab yihiin laakiin qadiyaddu aanay carab ahayn oo mushkiladda maanta jirtana ay tahay ma yusama alqawmiya alcarabiya alqawmiya kada alqawmiya sidaas qadiyadda qawmiyadu qofka muslimkaa jinsiyadiisa waa caqiidadiisa waa maxay jinsiyadda qofka muslimkiisa ta waa caqiidadiisa dhulka uu qofka muslimkii leeyahy waa k waa dhulka kitaabka ilaahay lagu oogo qofka muslimkii taasuu aaminsanya dhulkiisu waa dhulka kitaabka ilaahay lagu oogo jinsiyadiisu waa caqiidadiisa waa bedelka ay bedeleen maanta gaaladu oo qofkii muslimka ahaa maanta dee waa kuwa muslimiintii meel walba isku cunay leano tasawurkii islaamku bixiyey kitaabka kasoo baxayey mid aan ahayn ayaa qofkii muslimkaa les marka midba waa inuu mid cuno wey ikhwatii fillaahi waxaa xusid mudan kelmad yar oo aan dib ugu noqonayo oo waxaa la qacqac bin camri tamiimi ayaa markii uu soddonka nin dilay ayaa inan yaroo dhalo camar la yidhaahdo oo dumarkuu ku jiraayo xagga dumarkii difaacayaan oo dumarku dhaawaca muslimiinta ay hayaan saxaabi walba waxaa la socota hooyadii ama gabadhiisa ama edadii ama habaryartii ama walaashii maxaarimta gabadhiisu haddaanay la socon maxaarimtiisii mid ka mida la socota oo saxaabiga marka la keeno tudaawi bihi iyadaa daweyneysa markaa dumarka muslimaadka maxaarimta qof ka mid ah ayaa saxaabi walba la socota haddii aanay gabadhiisi la socon idan caruurta muslimiinta ah dhaawacaasay la ilaalinayaan oo xagga dambey joogaan markaa seefo yaryar bay sitaan leanno haddii gurguurad uu yimaado ama ciidanka muslimiinta lasoo jiidho ayaa difaacaasi ay sameeyaan meel sarena waa la saari jiray dhaawacoo ilaa ninku faras buu eryanayaa ama allahuma salli calaa maxamed waa lug markaa si wax loogu soo tuuro u dib u noqdo meel saraa la saari jiray yarkaasaa kasoo dhex baxay isagoo seef sitaan kaasuu yidhi ana badlu labطaal atacrifunanii man ana isagoo iska ciyaaray mogta waa nin aada u daayar miyaa garanaysaa ninkan anigu ahay ana ibnu qacqac bin camri tamiimi aabahay waa qacqac bin camri tamiimi waa qadan sayaqlib alcarabu cala alfurus berri toole carabtu ka guulaysan doontaa farisiinta kelmadda carab ayuu qacqac kula soo kulmay waxaa la yidhaha dhirbaaxo dee saxaabigii quwadiisa aynu kusoo warranay buu ahaa ilmihii yaraa buu dhirbaaxay dhirbaaxo keentay baa la yidhi inuu masaafad ilaa laba tiir masaajidka ku dhow inuu ku gaadhsiiy laa taqul haakada ayuha aljaahiluyu asagiir qul qadan sayaqlibu almuslimuuna cala alfurs ha odhanin buu yidhi carab qul qadan sayaqlibu almuslimuuna cala alfurs ma aanu ku soconno buu yidhi carab inaanu nahay ha odhanin buu yidhi kelmaddaas yaa kugu barbaariyey buuri ayuha aljaahiliyu sagiir qul qad sayaqlibu lmuslimuuna cala alfurus kuwa kale haddaad doonto furusdhe ama gaalo dheh laakiin annaga muslimiin baana laydhaha naxnu naxmil hada lis istamkaasu baanu sida ikhwatii fi llaahi sacad markii uu meeshaa tegey hore waxaynu uga waranay in loo adeegsaday allahuma salli calaa maxamedin maroodiyaal oo dee abdalqadsi ahay iyo dad badan oo silsiladaysan qaybtan dambe waxaa la yidhaha waxaa loo adeegsaday allahuma salli calaa maxamedin libaaxiyo la tababaray oo runtii muslimiinta habeenkii usoo iman jiray wa ficlan kama qaala alculamaa waxaa la yidhaahdaa waa wuu tababarnaa libaaxaasiyo habeenkiibaa bridgka lasoo raacaya marka habeen baa qacqac bin camri tamiimi baa ka warramayay oo saxaabi buu u yimid habeenkii o dhan bay soo jeeda maalintiina dee in la weeraro ayay ka baqanaya habeenkii weerar ma jire oo habeenkiina libaaxii bay ka baqanaya marka axad asaxaaba ayaa yidhi war habeen hore hebel baa la waayey oo libaaxii inuu qaataan umalaynaya dabka aada inoogu og buu yidhi oo dabka aada u jaa alleylu wa jaa macahu alweyl markaasa waxay odhan jireen habeenkii baa yimid hooggiina wuu la socda leanno libaaxay ka baqanayeen oo saxaabadu markaasaa dabka aada loo shidaya saxaabadu muddo markii ay sidaa ahaayeen oo dee waxaa cib badan unbaa habeenkii bilaabantay bacda almaqrib mubaashar oo habeenkii oo dhanna ay ku jiraan dabka oogistiisa si ay libaaxa iskaga ilaaliyaan ayaa la diray sahan uu ku jiro tulaaxa bin khoylad alasadi tulayxa oo runtii saxaabi khatramiya ah yani aslama lirasuuli illahi wa taraddaa haaniya uma aslama wa asbaxa khatramiya marka mujaahidiinta runtii tobanka ahana waa ku jira ilaahay subxaanahu watacaala yani islaamka uu ku ugu gargaaray dadku maaha sida shareecadu ay tiri kaa-in malakiya laynama odhan malaa'ig baa tihiine ma qaldami kartan bal samaaxada shareecadda yani lama odhan ma qaldami kartaan kamaa christianity ama diintii nasraaniyada islaamka ka horeysay ee la inxiraafiyey ay odhan jireen ninka waa inuu adduunyada iskaga tago oo aanu waxba cunin oo aanu gabadh arag oo aanu wejigiisa maydhin oo kamaa uu ka warramayo abulxasan cala alxasan annadawi fi kitaabihi maada khasira alcaalam biinxidaad lmuslimiin marka uu kaga hadlayo uu leeyahay waxaa jiray nin raahibo shan iyo labaatan sannadood lug ku taagnaa ama mid afartan sannadood aan wejigiisa ma garatay gacanta marin laakiin innaga islaamku kullu bni aadam khata wa khayru lkhataa'in atawaab qof walo bini aadmiya waa gafabale man akhta'a man ijtahada fa akhta'a falahu ajru hadduu mukhlis yahay xataa waxaa la gaadhsiiyey ninka dadaala ee gafa isaga oo mukhlisa hadda wuu gafay falahu ajrun buu leeyahy rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa xadiis saxiix man akhta'a man ijtahada fa akhta'a falahu ajr waman ijtahada fa asaaba falahu ajran buu leeyahy rasuulku alayhi isalatu wasalam ninka isagu dadaala ee asiibana laba ajar buu leeyahy ajarkii dadaalka iyo ajarkii haleelista hadduu gafana maadaamuu dadaalay oo mukhlisna uu ku yahay falahu ajrun buu leeyahy rasuulku alayhi isalaatu wasalam idan waxaa ina xusuusinaysa tulayxa bin khulad alasadi uu ridoobay fa aslama taaniyan waa uu soo islaamay wuxuu noqday kibaaru lmujaahidiin leanno markii uu gafay kadib ee uu soo noqday yani dib buu usoo noqday tamaaman oo halkiisii hore ayaa u ka mis iyadoo markii hore uu isu dhiibay rasuulku calayhi isalaatu wasalam ikhwatii fi llaahi dulayxa oo dadkii koobnaa ee runtii ku wanaagsanaa mujaahidiinta gudahooda ahaa ayaa la diray marka duleexa waxa uu ka soo warramay mucaskarkii gaaladuu tegey war wanaagsan baa uu ka soo sameeyey sacad buu u keenay wuxuu yidhi ya ami ya amiir aljeish hogaankii ciidanka muslimiinta o waxaad ogaataa buu yidhi waxaynu habeenkii oo dhan ka baqanaynaa waa maroodi buu yidhi waxaa jira buu yidhi intaas waxaan ujeedaa libaax keliya wey waxaa jira buu yidhi webiga agagaarkiisaa libaaxyo ku xidhan yihin buu yidhi oo laga cisiyaa buu yidhi habeenkii waxaan kala ciyayaa waa intaasoo libaax oo allahuma salli calaa maxamedin xidhan laakiin qafasyadoodii ku jira laakiin waxaan dhibtay nagu haya waa mid keliya wey saxaabadu habeenkaa way nasteen kol hadduu libaax keliya yahay tee dhib ma laha bay yidhaah markaa war baa loo diray nimankii farisiinta waxa libaaxaasi nin baa nuu soo saareen qadiyadii baa gaadhay nimankii horta waa la isqabsado waa la isweydiiyey iyuu warku ka baxay bay idhaaheen oo sidee u dhici kartaa in la ogaado in libaax keliya aynu habeenkii dirno oo kaasi uu carbisan yahay oo uu soo noqdo muslimiinta aynu ku dirno oo ay u ogaadeen libaaxyadan kale inay xidhan yihiin akhiiran waxay yidhahdeen waanu idinka ogolaanay marka waxaa la diray hashim bin cutba oo runtii sacad bin awqaasna ay ilmaabti ahaayeen xagga magaratay hooyo kana mid ahaa runtii mujaahidiintii waaweyn hashim wa ficlan fii abdaali larmukna waa raggii ku dhaawacmay ee indhaha hogaanka horeu ahaa aadka ugu wanaagsanaa dagaalka marka dagaalkii abdal yarmuukna waa nimankii la ilaashaday ee layidhi raggaasi haddaan la indha tirin waxbay noo socon maayo marka labada ilood mid ahaan buu la-yahay waktigaas leano dagaalkaasi ayaa ishaa lagaga dhaawacay rumaaddu ama nimanka leebka geli jiray horeynau sheegno ninka ugu cadcad baa la indhatiri jiray ama faraskiisa faraska laga yaabo ayay ilaashan jireen ama ninka maalan allahuma salli calaa maxamedin ciidanka ugu soo hormoodka ah ile meel saray taagan yihiin way arkayaan ninku intuu laynayo iyo qaabka u dagaalamo waxaasoo dhan way daawanayaan haashim ayaa sacd bin uqaas uu duceeyey idhab ibdahab ya akhi watawakl cala allahi subxaanahu watacala wanaxnu nadcuuka billah ubax buu yidhi libaaxaasi nimankaana waynuu sheegnay in adigoo keliya aada u baxayso ilaahayna tala saar annaguna ilaahay baanu kuu soo baraynaa bu marka muslimiintu dee labadaasay wateen assaad almacnawi wasaad alxisi macnawiyan bay saad u siteen oo qofka muslimkii dee ilaahay bay isu dhiibay yatawakal cala allah sidoo kale dee saad xisiyana way siteen oo ragga aynu ka sheekeynayne dee muslimiinta hogaankooda waa raggii dee kun waran khaalid iyo raggan aynu ka warramayno insha allah dimashik baynu gaari doonaa baaqiga dambe inaynu wax yar ka tilmaano haddii maa bacda almadaayid aynu aragnay insha allahu tacaala ikhwatii fillah waxaa la yidhaahdaa haashim ayaa baxay isagoo sacadna uu ilaahay u baryay saxaabaduna ay aamiin leeyihiin ilaahay ow haashim baanu dirnay libaaxna waa la dagaalgelaya ilaahay uu guusha muslimiinta siiy waa ficlan waynu ka soo warranay sacd bin uqas radia allahu canhu kaana mustajaaba dacwa maalintii horeynu muqadamada kaga soo warranay sacd taariikhdiisii inuu ahaa dadkii ducada laga aqbali jiray oo ficlan meelo badan oo ilaahay uu ku baryeyna la arkay oo saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii wanaagsanaa ay usoo taagnaayeen ikhwatii fillaahi waxaa la yidhaahdaa wuu baxay haashim tegistii uu haashim tegey oo uu ku dhawaaday meeshii libaaxa waxaa lagula heshiiyey nimankaasi meel saray taagan yihiino rumaad bay leeyihin aada u xeel dheer webiga dhakadiisa oo bridgekiia oo dayr le magaalooyinka beriga hore dayr baa lagu xidhi jiray meel saray taagan yihiin waxaa lagu yidhi waa inaadaan leeb ku soo galin ninkaanu soo dirno dee leebka ka daaya laanno meel saraad joogtaan libaax oo keliya soo diray iyagu marka waxay la yaabaneen nin keliya libaax loo soo diray heshiisku sidaasuu ah sibuu hashim ku soo baxay wuxuu sitaa laba seefood wuxuu sitaa laba khinjir oo ah nooca dhexda la qabto waa laba tooriyood oo nooc laakiin tooridan caadiga aan ahayna oo marka seefta qofka laga riday layskuwdagale la isticmaali jiray waa toori dheerdheer oo dhexda la qabto oo meel laga qabsadana aan lahayn qofku intaa uu dhexda ku hayo oo keliya ayuunbaa ma garatay marka ninkaa haysta mooyaane qofkan kale ma qaban karo markuu qofka ku dagaalama yaqaano oo inta kale wada af weyn xaashim bin cutba markii uu meeshii yimid ee libaaxii ay sor yimaadeen libaaxii cod badan buu bilaabay wuxuu arkay inuu yahay qaabka tababarkiisa xoog badan uu leeyahay intii libaaxyada caadigaa lagu yaqaanay aanu ahayn leannu libaax la koriyo wax badan la siiye uu yahay haashim markii dambe uu ka warramayey muddo kadib ayaa uu yimid iyadoo muslimiintu runtii leanna codkii mudday waayeen markaasa saxaabadu ay runtii codkii kalena wuu socda imroodiyadii kale muddo kadib ayaa haashim oo wada dhiiga ayaa saxaabada u yimid iyagoo runtii murugaysan oo runtii waayey haashim bin cutba oo codkii libaaxuna runtii uu maqan yahay laakiin cod kale uu socdo oo aanay gerinayn muddo markii uu ka maqnaa habeennimadii uu soo wareegay soo wareegay buu u yimid sacad bin uqaas markaa saxaabadaa ku yaacday leanno dhiig baa la yidhaahdaa laga bilaabo madaxa ilaa lugaha ayuuda dhiig ah oo dhirbaaxooyinkii libaaxay ahaayeen marka saxaabadii baa nin walba intii u xidhi karay ayaa u xidhay halkiibuu kaga warramay haashim bin cutb wuxu uhi libaaxii markii aanu ishor tagnay aniga oo diyaara ayaa waxaan arkay buu yidhi laba saddex goor buu iigu soo booday buu yidhi waxaan awood u helay buu yidhi inaan ka baxo buu yidhi oo markuu soo boodo aan ka boodo buu yidhi libaax laba goor markii aan ka booday ayaa markii dambe buu yidhi uu libaax iigu soo booday isagoo labada jeeni ee dam- labada lugooda dambe isku taagaya buu yidhi labadan kalena fidinaya marka wuxuu yidhi boodistii aan ka booday dhinacan u boodaba mid ahaan ba ay qabsatay buu yidhi midig baan u booday dabeeta dhirbaaxadiisii wuxuu ka warramaya marka intaasoo dee dhiigoo ka yacaysu leey waa dhirbaaxadiisii midig markii labaad bidixdaan u booday tii kale ayaa igaadhay buu yidhi waxaan ogaaday buu yidhi inaan dhiig baxayo oo aanan ka boodi karin mar dambe oo markuu soo boodo labadaanu isku taagayo labada lugooda kalena quwadiisa malaha ma joojin karti wuxuu yidhi meel baan doontay aan allahuma salli calaa maxamed geeda ama adag oo aan isku beego seeftiina waan joojiyey buu yidhi waxaan ugu talagalay buu yidhi in seefta marka uu soo boodo libaaxa aan qotomiyo oo seeftu ay la kulanto anna aan ka hoos baxo oo libaaxii oo soo boodaya iyo seeftii oo aan doonayo inay meel adag qabsato oo ay ku dul dhacdo oo bootitaankiisa aan ku qabto seeftu marka ay isku taagto waxaan doonaya inaan ka baxsada buu yidhi haashim bin cutba marka muddo waxaan ka fikirayey inaan seefta oo taagan ka bixi karo seeftana aan ku hubsado ficlan saxaabada quwadoodu inteebay ahayd oo arrinkaasi waa arrin u baahan in halkeeda aynu ku eegno marka khaalid laga warramayo marka cumar laga warramayo marka laga warramayo mujaahidiintii sida dulaax ibnu khaylad alasadi oo isticraad alcadalaat waa nimanka awoodi kari jiray lix bilood oo xidhiidha in s- faraskiisuu socdo yani shaam markii laga soo diray sac khaalid ee la yidhi ma garatay waa inaad tagto ciraaq yani saxaabada halkii ka warramaan yani axad asaxaaba wuxuu yidhi dariiqaasi waa jidgooyo laakiin kaasi buu yidhi marka aynu intaas oo laba bilood aynu soconno ceelkaasi aynoogu dhow saadka ay qaadi karaan waa niman mujaahidiin oo ma aha inay biyo badan iyo ma qaadan karaan waa inay xamliga silaaxa ayaa kaga badan waana masaafada intaa le waxay awoodi jireen inaanay afar bilood saddex bilood inay ku noolaadaan biyo khali kama ficlan akhbaruu yani asxaabu siyar ridwaan ullahi caleyh marka tababarkoodu kaana qaa'im jiddan weliba safka hore mujaahidiinta tababarkoodu faa'iq jiddan buu ahaa oo dee waynu ka warranay xataa gaaladii inay ka yaabeen khaalid bin loka oo ninka la yidhaha romanus oo runtii masalan ahaan jiray gaalada ku jiray oo busra markii la qabsanayey magaalada isagoo haystay oo ka warrameeyey khaalid bin waliid oo yidhi waxaan ku masali lahaa gaalada markaanu ahayn buu yidhi waxaanu aaminsanayn inuu jiro ilaah la yidhaha ilaahu alxarb xinamaa kunaa yacni kaafiriin markaanu gaalada ahayn buu yidhi haddii maanta aan gaal ahay waxaan odhan lahaa buu yidhi war malaha khaalid waa ilaahay dagaalka la sheegay shaksiyadiisa iyo qaabka uu dadka u dagaalgelinayay iyo habdhiskiisa iyo waxaasoo dhan ayuu ka warramay halkaa waxaan kaga warramayaa laa natagarab ma aynu qariibsanayno oo in la yidhaho seefta siduu ugu qabanaya haashim bin cutbani libaax waa halkaa halka aan ka tacaliiqinaya waxoogaa almuhim ikhwatii fi illaah waxaa la yidhaahdaa sidii buu u diyaariyey haashim wuxuu yihi seeftii baan kor u qaaday meel adagna waan buddhig baan uga dhigay libaaxii baa soo booday markaan arkay seeftii inay qabatay ayaan ka hoos baxay buu yidhi dabeet wuu ku habsaday buu yidhi waxaan arkay buu yidhi seeftii inay si wanaagsan ay u gashay buu yidhi markii dambe aa cod ka badan maqlayseen buu yidhi geed baan ku meeraysanayay buu yidhi oon kaga wareegay isagoo yarinaya waayo waxaan arkay buu yidhi inuu dhiig baxayo marka masaafadii xoogga badnayd ee intii kale markii aan arkay buu yidhi inuu daalay ayaan labada khanjir la soo baxay buu yidhi aan arkay inuu tacbaan yahay markaas ayaanu aada isu guda galnay buu yidhi aan arkay in dhaqdhaqaaqiisu yahay saxaabadu runtii aada bay ugu farxeen dilka libaaxaas oo ahayd awal intisaar ay muslimiintu heleen qadiyadaasi waxay gaadhay hogaankii runtii gaalada ee madaayin joogay oo la yidhi libaaxayna waa la dilay dabeete gudahoodii baa khilaaf ka dhacay waxaana isku khilaafeen sidee u ogaan karaan ciidanka muslimiinta in libaaxan uu libaax keliya yahay halkaas ku khilaaf ka dhacay oo libaax keliya aynu adeegsanayno wa ficlan sirdoonka muslimiinta maa yusamaa almacluumaat yani saxaabada macluumaadkoodu aada buu daqiiq u ah iskamay qaban jirin leanno ijtihaadkaa ku xilan qofka muslimka markuu go-aan gaadhayo waa inuu hayo daliil sharciya iyo daliil waaqiciya xataa maanta inagu waxa ka dhacaya ma garatay dee tarkistan laa nastadiica an najtahid yani sidaynu uga dadaalna aada bay u adagtay mas'alada yani qadiyadda maanta tarkistan ka taagan leanna waxay doonaysaa daliil sharciya iyo daliil waaqiciya qofku marka uu sharcigii yaqaano waa inuu waaqicina yaqaano oo mulaabasaadkii meesha iyo wixii ka jiray wixii oo dhan labadiibaa dabeeta la iswaafajinay markaasu qofkii muslimka uu ka dadaalay idan muslimiintu macluumaadka aada bay urin jiray leanna khaalid oo kale oo maalinbaa waxa usoo galay dakaagooda waxa usoo galay baa la yidhaahdaa markii muslimiintu ay guurayeen shaam ay ka baxayeen ayaa waxa usoo galay niman u cabanaya waxay ku dhaha khaalid abaa cubayd caamir ibnu jaraax waxaanu maqalnay inaad naga guuraysaan waa dagaalkii abdalla ibn mulk markii la gelay maxaa nooga guuraysaan bay dhah ha naga guurin waa nasraaniyin wey inaana haystaan baanu doonaynaa oo islaamku noo taliyo waa qadiyadda maanta u baahan in gaalada loo sheego kuwa maanta duniyada wax kuma yani gaaladii christianityga ahayd oo muslimiintii lana xukuma yani cadaaladda islaamku gaadhay wuxuu yidhi inankaa yareen wuxuu yidhi ninkaasi ila socda eed arkaysa buu yidhi guri buu lahaayo uu ka yimid buu yidhi markii uu ka safray buu yidhi ayaa nimankan ciidamada ee aanu ka dhalanay buu yidhi ayaa soo duldegay buu waa xayn adhiya maalinba buu yidhi laba neef bay qashaan maalintii ay ka dul guurayeen buu yidhi ayay baaqigiina ka haysteen markaa inankii iyo nintii baa ka daba tegay waxaa ku yari war aabbahayo waa maqan yahay xoolihiina waa dhamaysateen war inta yar noo daay inantiina way kufsadeen buu yidhi inankiina way dileen de kuwaasi waa kuwaanu ka dhalanay ciidamada abilah marka waa ardurku waa ruumiyiinti saxaabaduna lacag bay markaa u sidaan yani amaanadii islaamku sameeyey waynu ka hadlaynaa maanta kuwa dunida hogaaminaya masaajidadii bay ka dhigteen yani ma garatay ay ka dhigteen meel ay ku ciyaaraan oo ay maogtay yuqanuun wa yafcaluuna ma yashaa hada huwa alcadlu cindahum cadaaladda maanta ay dunida ku hayantaa wey anigaa xoog badan haddana anigaa run badan anigaa dadka ugu been badan haddana anigaa ugu toosni badan yani ma garatay waxaan doona yeelaya haddana ma garatay aniga ayaa ugu dhibirta wa ficlan maalintaasi baa la markii ay la hadlayeen bay aada ugu cawdeen muslimiinta saad bin waxaa joogay meesha abaa cubayda oo runtii saxaabi aada u raxmad badan aha laakiin uu dee khaalideg joogo nimankiiba aada u cawday sidaasaanu doonayna sidaasaanu doonaynaa marka abaa cubaydaa doonay inuu la hadlo wuxu uhi walaal waana laga badan yahay waanu jeclayn inaanu idin dusha idinka xukunno idin cadaalad falno si aanu idinku cadaalad falaynay laakiin imanka waanu idin deynayna dhulkii waanu ka baxaynaa ilaa intaanu nimankaa ciidamadiina meel usoo kala dhacayno nahrulyarmuk baanu iskugu tegay markaa sidaasanu ku baxay ninba aada usii hadlay markaasu abaa cubayday u kaada khaalid buu yihi markaasuu yihi waar dhegeysta waa idinla hadlay kani waa amiinu hadihi lumma waana saxaabadayda ninkii ugu weynaa annagu waxaanu jecelnay adduunkiinan ayna haysataan waa sideed bilood markaa laba saddex bilood baa ka dhiman sideedii biloodna waanu idinka tegaynaa kol haddaanan sanadkii dhamaysan iska haysta ma garatay lacagtiina haddii ilaahay naga guulaysiiyo dee waanu idiin iman doonaa waanu idinka qaadi doona jir haddii kan la iska haysto sidii bay kaga baxeen muslimiin khaalid baa ku yidhaha tacrifhum yaa akhi waxaa ku jiray buu yihi nin uu soo diray adrabu walaa uriid inaan kashfiyo laakiin malaamixdooda ay iga muuqatay markaa waa bashira tanuuki nin laydha waa ninkii markii dambena ciidamada sirdoonka u ahaa markaa ma oga abaa cubayd caamir ibnu jarax leanna waa qaa'id ruuxiyo muslimiintu ay leeyihin saxaabadu quwaad bay lahayn hada qaa'id siri lilmujaahidiin wa hada qaa'id ruuxi masala abaa cubayd camir ibnu jaraax waa qaa'id ruuxi oo muslimiintu ay leeyihiin yani ma bixi jirin mubaarasada ma uma garata lakin qaa'id ruuxii wey oo muslimiinta oo dhan ay ku ururayaan baynamaa khaalid binu ahaa qaa'idka siriga ee saxaabada oo dhan dagaalgelintoodii hawshooda wada waxaa la yaabay abaa cubeyda dagaalku goormuu dhacay wuxuu hayay nin ku jiro nimankan inuu basaasi waa nin nasraania oo nimankaa ku jira oo aanay weli khaalid is arag laakiin khaalid macluumaadkiisa qaa'imada ay ku jiro markii dambe ayuu la yaabay abaa cubayd asu hi man akhbaraka ya akhi maalintii baad igu tidhi buuhi ninkaasi nin basaas u ahaa oo caynkaasoo nimankii ku jiray odayaasha ay cabanay odayaashu daacad bay ahayn buuhi laakiin ninkaasi waa ku dhex jira markii dambe ula yaabay wuxuu yihi horeanu uhaynay khaalid bnud radia allahu canhu ikhwatii fillaah waxaan uga jeedaa gaaladii markii libaaxii laga dilay waxay aada ula yaabeen sababta ay ku ogaadeen muslimiintu wa hada ma yusamaa almacluumaat maanta waynu ognahay gaaladii wax loo yaqaana internet bay gaadheen oo xataa taariikhdii ashkhaasta bani aadamkii oo dhan bay doonayaan maanta inay record ka sameeyaan cid walba oo ay combyuuter kaa geliyeen oo hebel aad ka baadho dabeeta ma garata macluumaadkiisii oo dhan internetka laga helo xataa ay gaadhaysaa maanta waddamo dee la iloobo aanay cidba joogin inay macluumaadkooda ururiyaan laakin alislaam facala hada qabla arbacata cashar qar islaamku afar iyo toban boqol oo sanadood ka hor baa macluumaadka oo dhan uu dhameeyey yani markaynu ka waramayno taariikhda islaamka ikhwani fillah ikhwatii fillaahi sacad muslimiintii wuxuu faray inay indilaaq sameeyaan socod bay sameeyeen dabeete webigii bay soo dul fadhiistay laakiin maxaa ka dhacay webigii mar alaali markii webigii soo gaarin baa bridgekii la jaray biyihii iyo webigii baa kusoo baxay muslimiintii halkii baa sacadu saxaabada kula hadlay aada u waaniyey wuxuu ihi ikhwatii fillaah waxaan u malaynayaa buu ihi in dembi jiro waa fii bacdi alaahaar saxaabadu way la hadleen libaaxiyo oo mar ay ka gudbayeen meel baa libaaxiya la kulmeen faqaaluu yaa macshar rasuul naxnu asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam kayn bay soo galeen leanno ay qardasheexayeen libaaxiya la kulmeen fakallamuu bihi yaa macshar rasuul naxnu asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam marka waxa la idhaha libaaxyadii dhinac bay uga leexdeen dabeeta saxaabadii way ka gudbeen waxaa aada uga hadlaa yani abubakar jaabir aljazaa'iri fii kitaabihi hada alxabiib oo uu kaga waramayo rasuulka calayhi isalaatu wassalaam waxyaalihii saxaabada ka dhacay ayaa uu ku tiltilmaamay waxaa kaloo aad ka heli kartaa kitaabka loo yaqaano alkhasaas alkubra oo uu ka hadlo alimaam jalaaladiin asuyuudi saxaabada wixii ka dhacay oo aada ugaga hadalo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa sacad dee habeenkii way kaanuu fursanan binahaar oo rohbaana fille habeen oo dhan way taagnaan jireen saxaabadu aroor oo dhanna dee waa mujaahidiintu fardafuul bay ahayd oo way sogiin dee leanna waa nimanka gaadhay salbigii mathalan jalinos waa ninkii abdalqadsi lagu qabtay maxaa lagu qiyaasay dee madaxii koofiyadii saarnay yacni labaatan kun oo kun waa laba boqol oo milyan oo dirham baa lagu qiyaasay yacni taajkii uu xidhnaa ninka jalianos ee la qabtay wamaa adraaka yacni rustam wixii saarnaa oo isagu ciidanka oo dhan haysa oo saxaabiga uu keenay uu yidhi ma aniga alleh mise waxaa helaya allahuma salli calaa maxamed muslimiinta ayaan u qaybiyaa oo helaysa adduunka intaa le oo saxaabigu inta uu keeno uu keenaya allahuma salli calaa maxamed muslimiinta dhexdooda u leeya ma qayba mise aniga ayaa gaar u yeelanaya kaanuu cifa ficlan yani way ka dhowrsoonaadeen adduunyada markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaaliya ikhwatii fillaahi sacad markii la xisaabtamay la xisaabtamay la xisaabtamay waxaa la yidhi malaha cadagii baa la yihi lawlaa an ashuqa calaa ummati laamartahum bisiwaaki cinda kulli sana malaha cadagii baa la iloobay cadayga hala badiya gaari marka wax kale la waara leanna waxay tafsiir u samayn kari waayeen ma ay dhici karto in laynoo jaro webigaasi haddii kale si unbaa xal u imanay akhiiran axad asaxaaba ayaa riyooday markii sacad bin awqaas aada u duceeyey ilaahu waanu dadaalnay waananu soconnaa nimankiina waa naga horeeyaan waad aragtahay obigaasaana hortaagan ilaahw noo fudude yani yatawakaluna cala allah dhinacisoodii kale waa u diyaar laakiin shayga yani abiiciga ee ka awooda badan la ayay arkay marka abiinkii baa saxaabigaasi riyooday wuxuu ku riyooday saxaabadii oo webigii dhex gashay dabet sacad buu u yimid wuxuu hi amiir aljeish waxaan arkay inagoo webiga dhex galnay hogaankii saxaabada isu yimid waa la tashaday axadu saxaaba ayaa yidhi miyaad ku riyootay qaala nacam markaa sacad ma haya xadiiskan ru'yada yani ru'ya almu'min asaalix ila saxaabadu may wadahayn axaadiista oo dhan nin walba in buu ka hayay dabeete intaasaa la ururiyey oo culimmadii ay noogu dadaaleen oo ina soo gaadhsiiyey saxaabi walba intii uu hayay ayaa laga soo qaaday dabeete waa laynoo soo ururiyey ilaa xad darajaadkii culimmadu ay u sameeyeen iyagoo saxiixa ayaa dabeete layna soo gaadhsiiyey waxaa la yidhaahdaa sacad ayaa axad asaxaaba uu ku yidhi waxaa jira xadiis saxiixa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uri riyada qofka mu'minka ah ee wanaagsan maaha riyada xun waxay ka mid tahay lix iyo afartan qaybood oo nebinimada ka hadhay qayb ka mida weyn asamictahu min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam saxaabiga waa lagu kalsoon yahay ma adiga ayaa rasuulka ka maqlay buu yidhi oo dhagahaaga kaga maqlay qaala nacam samictu min rasuuli illah marka waa saxaabi lagu kalsoonya kol haddii aada adiga oo siqaa rasuulka ka maqashay waa sidaa aada sheegtayo haddii saxaabigaasina ku riyooday xadiiskaanisina jiro waa gelaynaa buu yidhi marka markaa saxaabi baa istaagay waa hogaankii saxaabada see u dhici kartaa buu yidhi webigaasi in la dhex galo markaasuu yidhi waa riyada qofka muslimka ee saalixa iyo xadiiskaasi ayaa lays waafajinay maan diidin buu yidhi xadiiska laakiin caqliga odhanaya buu yihi biyahaasi ayuu dhex gelaya faras maaha buu yidhi waana tii aynu ku jabnay bui faabal qaadisiye markaasu axad saxaaba u yihi oo nabiy llaahi muuse calayhi salaam miyaan ilaahay o dhan fa awxaynaa ilayhi an idrib bicasaaka albaxra fainfalaq fakana kula firqin kadawdi alcadiim ul keliya miyaan ilaahay farin markii baddii uu ag yimid an idrib bicasaaka albaxra fainfalaq fakana kula firqin kadawdi alcadiim oo inuu ushii ku dhufto markaasaa dhambal walba yani buur weyn buu noqday wuxuu ihi dee nebigoodii baa la socday oo markaasuu yidhi inaguna hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka way naga maqan lakin hadyigiisii baynu haysanaa buu adigu doodii baa socotay way socotay dabeete axad saxaaba baa kacay wuxuu yihi berri anaaba tijaabinaya iska daaya oo nabda bismi illah wanatawakal caleyh markaa qacqaa bin camri tamiim iyo caasim bin camri tamiim labada inana walaalaa laba katiibadoodu ay kala wateen ayaa katiibadii hore ee caasim ay dhaqaaqday dabeete webigii bay dulyacay dabeete waxaa la xigsiiyey dee webigii oo socda ayaa faraskii ma muquuranayo dabaalna wau samaynaya aadna wuu soconaya socod ka badan kii dabaasha oo dee taskhiir badani uu ku jiro ilaa xad gaaladii loo sheegay oo lagu yidhi waa nimankii arrin bay soo kordhiyeen ninba cararayaa usoo galay boqorka markaasuu yidhi maada xadas yani ruucbi oo aad iyo aad markaa meel saraas sahanka gaaladu u taagay wuxuu yihi nimankii webigii bay soo galeen markaasuu yihi war miyaanad igu odhan waa la jaray bridgeki qultu laka min qabl waan kugu yidhi buu hi waa la jaray laakiin waxaan ku leeyahy webigii bay nimankii soo galeen oo siday usoo galeen bal waaye ilaah fooqu waa meel dheer buu ku yeelay waxaa la daaqad buu furtay dabeete waxu arkay muslimiintii oo webigii ku dhex jira oo fardahoodii ay dulyaacayeen maalintaas ayuu istajrad oo maalintuu runtii goostay in uu runtii kuniistooda kala wareego ardul ciraaq oo dhan oo uu magaratay sii fogaado gobollo aanay lahaynoo boqortooyadu aanay ku noolayn inuu tago oo maalintu go-aansaday wey ee runtii boqortooyaduna ay saani u burburtay leanno ciidamadii baa ogaaday inay burburayaan oo boqorkiina u baxsanayo gabadhaasi magaratay cumar runtii inankeedu uu dilay cumar bin khataab radia allahu canhu buran bintu kisra oo runtii gabadh ad adag ahayd ayaa ku hadhay fooqi oo ciidankiina tiraana idinla joogay waxaa ii ballanay inaanan ka tegin bay tiri ilaa aynu muslimiinta dib u celino leanna webigii baynu taaganahay iyaguna way kusoo dhex jiraan leebkaynu adeegsanaynaa kii soo baxana halkiisaynu ku celinayn dee ciidamadii rucbi baa galay oo dee nin webi dul cararaya oo waa arrin aanay hore u arag faraskiisii wato oo caadi oo aanu faraskii aanay aanay qaadanayn biyihii markii ay qoorigii kusoo dhawaadeen bay ciidankii dib u gurtay baqashadiiyo rucbigii ku abuurnay dabeete ciidankii muslimiintaa soo talaan dagaalkii halkiibuu ka bilaabay markiiba way soo jiireen ilaa fooqii la isla soo galay waa halka la yidhaahdo culimmada ka hadasha yani alxadiis asaxiixa alati tukbir can sujuudi shukr yani sujuud shukr oo culimmada qaar ay ka hadlaan waa halka la yidhaahdo yani khara lilahi sujuud shukr sacd bin waqaas waa markii uu soo gaadhay mucana binu xaaris ayaa ugu soo horreeyey fooqa leanno gabadhiisa oo ayaa la waayey hogaanka runtii mujaahidiintana uu ka mid ahaa bal gabadhiisiina oo la lahaa ciidankii gudihii abdaalqaadisiya ayaa lagu waayeyna wuu raadinayay oo ay ka baqdeen in la qafaashay sababtana aanay gerayn markaa muslimiinta marka waxa la idhi waxay soo gaadheen fooqi gabadh hoyeysa ayaa ka soo horbaxday markaasay idhaheen limaada tabki waxaa imika dhimatay wey ayuu ku tidhi gabadhii ugu qiimaha badnayd guriga boqortooyada waa sharibat summa sum baanay cabtay markii lagu yidhi muslimiintii fooqay haysta oo magaaladiina way soo galeen buraan bintu kisra mana u ogolaanaysaan inaanu ku asno xabaalaha boqortooyada marka muslimiintu waxay ku yidhahdeen anagu naxtarim bilmowt wal axyaa bani aadamka ka nool iyo ka dhintayba waanu ixtiraamna dumarka iyo caruurta iyo dadka waaweyn iyo qof aan hubsidanna qofka muslimkii waxama yeelo sidii bay magaratay ugu ogolaadeen marka ikhwatii fillaahi waxaa la yidhaahdaa sacd bin waqaas radia allahu canhu ayaa waxa uu yimid qasrigaa madaa'in qaacad uu lahaa oo aada u ballaadhan oo halka runtii sujuudu shukriga uu ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhacayahay aayaddaas oo akhriyay kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatan kaanuu fiiha faakiin kadalika wa awratnaaha qowman aakharin yani wuxuu ka yaabay meeshaa waxay dhigeen iyo waxa yaallay iyo inta saaqiyad biyaa ku samaysan iyo inta meeshaa beeryar ka samaysan iyo waa afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor ayaa saxaabadii tacajabuu biha ilaa xad cumar binu khadaab markii ay uga warramayeen qadiifad yar oo meeshaa taallay ayaa markii la keenay ayaa cali bin abi aalib loo jareeyey oo gacantaa leh fa asbaxat yacni xawaali khamsiina dirhaman khamsiina alf dirham konton kun oo dirham ayaa qadiifad yar oo meel boqorku meel uu uga tallaabayey dhignay ayaa markii la soo gaadhsiiyey oo adduunkii meesha laga helay konton kun oo dirham wax lagu qiyaasay ayay unoqotay cali bin abi aalib radia allahu canhu oo saxaabadu ay usoo direen cumar bin khadaab radia allahu canhu ikhwatii fillaah halkaa waxaa ka bilaabmaya dilka cumar oo inankii fayrus la odhan jiray waa markuu isa soo dhiibay warkii labaad baa loo geeya waxa lagu yihi aabbaha waa og abdalqaadsi waxaa dilay cumar binu khadaab ciidan usoo diray markii labaad markii la gaadhsiiyey la yidhi maantana waxaa la qabsaday madaa'in hooyadaana sun bay cabtay fooq buu ku noolaa lagu ilaaliyo leanna aabihii ciidamadoo dhan buu haystay hooyadiina guriga boqortooyada ka mid ah maalintaa wuxuu goostay inuu isiibiyo addoon iska dhiga yimaado madiina markaa miqura bin shucbaa soo iibsaday oo halka la yidhaahdo muqira ayaa waana inankii ugu horreeyey qaangaara ee soo gala cahdigii cumar bin khadaab qof si caadiya loo soo geliyo madiina xarameynka waa laga ilaalin jiray halka maanta aynu ka warramaynay yani waaxid min alhindos fi jawaari almasjid alxarami maanta xaramka cimaaradda ugu dher nin hindos ayaa degan oo nimankii fangareeyey masaajidkii albaabiri ee intaasoo qarni taxnaahindiya ku noola waa nimankii fangareeyey ayaa cimaaradda ugu dheer xaramka ugu xigtay halka muslimiintii laga riixay laga riixay oo dhowr gooro laysidhi hala farageliya sacuudiga lagala hadlooyo ninkaasi waa cudwi xasaasiya oo la socda annidaam alcaalami aljadiid nidaamka dunida lagu xukumo waa nin dhinac haysta wey markaa ninkaa waa ina ayaaysaan waktigii cumar ninkaasaa soo galay oo cumarna waa loo sheegay waxa lagu yihi ninkaasaa soo galayay oo la keenaya madiina oo qaangaada oo majuusiya markaa cumar baa yidhi war meesha magaalada waan ka ilaaliyey buu yidhi dadkii ku noolaa mooyaane cid kale in dibadda laga keeno oo aan muslimiinta ahayn leanno xarameynka waxaanu doonaynaa inaanu ilaalino waa qaacidadii islaamku ka indilaaqay markaa cid kale in lagu soo kordhiyo looma baahn maa ka daysaan buu yidhi cumar adigu muqiira aada ula hadlay oo yidhi ficla yarkuna wuxuu ahaa tumaal heer saraa oo aada u sameeya seefaha iyo warmaha iyo waa kaas wuxuu uhi ninkan waa toorniiste oo waxaasuu aada u samaynaya marka aad baynu uga faa'iidin laa macnaa buu yihi cumar markii uu ku celi leanna muqira waxaa saxaabadii waaweyneyda mujaahidiinta aadna kana loogu kalson haddii mujaahidiinta u anfacayo seefaha iyo samaynaya iyo koorayaasha iyo wanaagsanta sidii buu moogtay ee lagu soo daayay halkaasaynu insha allahu tacaala ku dayn doonaa wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi towfiiq